إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalo ka fuliyey qaybo ka mid a gobollada gado iyo bakool alkataayib al akhbaariya ayaa soo saartay qaybta tobnaad muuqaal ku saabsan mashruuca qiiminta sekada xoolaha ee laga qaybiyey degmada salagle ee walaayada islaamiga ah jubbada dhexe dowladda federaalka ayaa ciidamo horle ku daadguraysay deegaanka raasgambooni ee gobolka jubbada hoose xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka kala dhexeeya maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe ee la baxay jubbaland mid ka mida musharaxiintii u tartamayay xilka madaxtinimo ee maamulka la baxay jubbaland ayaa kasoo horjeestay doorasho ka dhacday magaalada kismaayo maamulka gobolka gedo ayaa sheegay inaanay aqoonsanayn doorashada uu ku soo baxay axmed madoobe awaamiirta ah maamulka jubbalandna aanay ka dhaqangelaynin gobolka gedo qaar ka mid ah culummada magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa ka hadlay arrimo ka hor imaanaya shareecada islaamka oo wayihii u dambeeyey kusoo badanayay magaalada دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo ka fuliyey qaybo ka mid ah gobollada gedo iyo bakool haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka gedo rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday guri uu magaalada beledxa uu ka degan yahay sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka sargaalkan qaraxa lagu weeraray oo lagu magacaabo xasan gani ayaa ka badbaaday balse waxaa ku dhaawacmay saddex xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka saddexda dhaawaca ah mid ka mid ah waa sargaal ka tirsan ciidanka sirdoonka kaas oo derajadiisa lagu sheegay laba xidig leh waxaana lagu magacaaba xasan cibaad sidoo kale askarta dhaawacantay waxaa ka mid ah askari magaciisa lagu sheegay cumar hurdaaye dhanka gobolka bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen fariisimo askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur iyo sidoo kale degmada waajid alkataayib al akhbaariya ayaa soo saartay qaybta tobnaad muuqaal ku saabsan mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee laga qaybiyey degmada salagle ee walaayada islaamiga ah jubbada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
هنا من قلوبنا بأرواحنا نفدي إسلامنا الزاهر من ها هنا من قلوبنا بعطائنا نعلي شموس البشائر سنعطي ونبذل kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey qaybta tobanaad ee muuqaalada taxanaha ah ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar saddex daqiiqiyo sikimo ayaa waxaa loogu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha loogu qeybiyey degmada salagle ee wilaaya islaamiha jubbada dhexe filimkan ayaa waxaa ka soo muuqanaya xoole aad u fara badan oo uu maktabka diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo fuqarada iyo masaakiinta degmadan لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل ugu horeen waxaa muuqaalka lagu arkayaa mid ka mid ah ragga diiwaanka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u qori tuuraya dadka sekada la siinayo bismillahi raxmaan raxiim insha allahu tacaala ariga waa la qiibiyey waa saddex qiibood Ee, waxaan loo sameynaa qurituur in walba qiibta kasoo aado kow labo saddexa ku qoran Ee, qiibtaana kow ah tan labo taasna waa saddex nin walba codiisaa la baxo Saddex- saddex waa qaadanaya بالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي inta aad ku guda jirto daawashada filimkan ayaa waxaa indhaha ugu qabanayaan dadka la siinayo sekada xoolaha kuwaas oo qof waliba la siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah sidoo kale filimka waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid a dadkii la siiyey xoolaha kuwaas oo la siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah iyagoona u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay sakada cabdullaahi suubuul deyan salawi soddon iyo shan neef oo ari insha allahu harakada mujaahidiinta al-shabaab allaha barakeeyo guulna garbood allaha u yeelo inaa garabkeeda allaha la jiro maxamed fadhiid isaaq deegaanka jooga barrow diinla salagla haddii ilaahay indiina soddon iyo shan neef alla sii mujaahidiintii yaanka do'aaya iimaanka allah ka sug ilaahay wiinahay gaalada allaha jibi daa'un allaha giri jab'i baabaa allaha karida waddankan alla misheen waddankii roo ilaahay ninku qaada muuqaaladan ayaa kuwa tixano ah waxaan horay loo baahiyey ilaa sagaal muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaasi oo laga qaybiyey deegaanada degmooyinka dhaca wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab
dowladda federaalka ah ayaa ciidamo hor leh waxa ay ku daadguraysay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka kala dhexeeya maamulka uu hogaamiyey axmed madoobe ee la baxay jubbaland cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya
wararkeenaga soo gaaraya gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya ayaa waxay ku waramayaan in dowladda federaalka ay ciidamaad u tira badan ku daadguraynayso magaalada raaskabooni ee gobolkaasi gelinkii dambe ee maalintii shalay ayaa waxaa ciidamada dowladda federaalka lagu daadgureeyey diyaarado taasoo geysay magaalada raaskambooni say u buuxiyeen safkii ciidamadii ay horey dowladda federaalka halkaasi u geysay wararka ayaana sheegaya in weli ay socdaan ciidamada ay xukuumadda villa soomaaliya halkaasi geenayso ciidamada ay dirtay dowladda federaalka oo ka baxay magaalada muqdisho ayaa la sheegayaa inay yahaayeen kuwa loo yaqaan haramacadda waxaana halkaasi uga sii horeeyey ciidamo kale oo ah kuwa loo yaqaano gorgor oo dhammaantooda kuway soo tababartay dowladda turkiga magaaladan oo qiyaastii laba boqol iyo toddobaatan kilomitir u jirta magaalada kismaayo ayaana lagu waramayaa in ciidamada dowladda federaalka ka samaysanayaan saldhig weyn oo milatari iyadoona uu sii xoogeysanayo khilaafka kala dhexeeya maamulka uu hogaamiyey axmed madoobe ee la baxay jubbaland dhanka maamulka isku magacaabay jubbaland ma jirto wax warra oo ilaa iminka ka soo saaray dhaqdhaqaaqa milatari ee ka socda magaalada raaskambooni ee gobolka jubbada hoose waxaana xusid mudan inay jubbaland dhankeedu wada dhaqdhaqaaqyay ku diidan tahay faragelinta iyo imaashaha ciidamada dowladda federaalka ee deegaanadeeda tani ayaa ku soo aadaysa xilli maalintii shalay ahayd doorasho ka dhacday magaalada kismaayo uu markii saddexaad ku soo baxay axmed madoobe dowladda federaalka ayaana si aad dahmiyadaas uga soo horjeeda iyadoona ay xaaladu sidii hore ka sii darayso mana la saadaalin karo siday wax noqonayaan waxaana la sheegay in magaalada raaskambooni iyo xeebteedii ku jiraan shidaal xilli ay dowladda turkiga xeebaha soomaaliya ka wado shidaal baaris
mid ka mid a musharaxiintii u tartamayay xilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland ayaa ka soo horjeestay doorasho ka dhacday magaalada kismaayo faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mid ka mid ah musharaxiintii u tartamaysay xilka madaxtinimada ee maamulka la baxay jubbaland ayaa ka soo horjeestay doorasho ka dhacday magaalada kismaayo ilyaas bedel gaboodse oo ka mid ahaa musharaxiintii la tartamayey axmed madoobe ayaa shir jaraa'id ah uu ku qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxa uu ku sheegay in waxba kama jiraan ay tahay doorashadii ka dhacday magaaladaas ilyaas ayaa tilmaamay in axmed madoobe uu muddo saddex iyo toban sano ah oo cabsigelin iyo cagajugleyn ka wada magaalada kismaayo doorashadana ay tahay tii ay iyagu qabteen ee uu isagu isku caleema saaray balse aysan ahayn tan uu axmed madoobe kusoo baxay maamul cusub ayuu tilmaamay inay soo dhisi doonaan marnaba aan la aqbali doonin cabsigelinta ka socota kismaayo waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaan u qabanayaa shirkan jaraa-id inaan caddeeyo dowladda jubbaland doorashadeed way dhacday tii maalinka dhaweed dhacday bay ahayd doorashadan kale hadda socotana doorasho ma aha saxna ma aha waana wax uun maaragtay iska rootiin noqday oo saddex iyo toban sannadood in kolba sidaas oo kale wax loo sameeyo ayadoo uun xoog albaabadu xidhan yihiin oo albaabadu go-an yihiin oo jidadka ciidamo tuban yihiin ood moodo meesha meel dagaal iyo balaaya ka socota aad moodo oo dadku tarar iyo cabsi ku nool yihiin waxaan dhihi lahaa dadka tararka iyo cabsidana ha laga daayo doorashada jubbalandna way dhacday isbedelkiina wuu dhacay dhibkaa laga daayay dowladda jubbaland waxaan leenahay cusub ha guulaysato maamulkeediina mar dhow baa lasoo dhisi doonaa waxaan kale ee laga shaqaynhayo o dhanna wax wax ka jiraan ma aha doorashadii ka dhacday magaalada kismaayo waxaa dib loogu doortay axmed madoobe taasoo musharaxiintii la tartamayay ay ku tilmaameen mid axmed madoobe isagu isku caleema saaray maamulka gobolka gadow ayaa sheegay inaanay aqoonsaneyn doorashada uu ku soo baxay axmed madoobe awaamiirta jubbalandna aanay ka dhaqan gelaynin gobolka gadow maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya cabdulaahi cabdi jaamac loona garan ogyahay shimbir oo ah guddoomiyaha gobolka gadow ayaa sheegay inaanay aqoonsaneen doorashada uu ku soo baxay axmed madoobe awaamirta maamulka jubbalandna aanay ka dhaqangelaynin gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya isagoo shir jaraa'id oo ay soo xaadireen qeybaha kala duwan ee warbaahinta ku qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayuu shimbir wuxuu sharci daro ku tilmaamay doorashada axmed madoobe dhanka maamulka jubbaland warqad ka soo baxday waxaa cabdulaahi cabdi jaamac shimbir lagu tilmaamay inuu yahay guddoomiyihii hore gobolka gadow xilligan ah aanu wax xilaa ka haynin gobolka baaritaano dheeraad ahna ay ku socdaan maadaama uu luunsaday raashiin loogu talagalay dadka tabaalaysan sida lagu sheegay warka ka soo baxay maamulka jubbaland oo lagu baahiyey baraha bulshada madaha ugu horreeya waxaan rabaa inaan sheego inayna sharci ahayn annaguna ana soo dhoweynayn haddaan shacabka jubbaland nahay khaasatan reer gadow inayna soo dhoweynayn aqbalayna anoo guddoomiyahoodii ah gobolka balasaadkoodii ah inaanan aqbalayn yeelaynina saxana ayna nala ahayn dibisu doorashada uu dib isu doortay madaxweynihii hore jubbaland axmed maxamed islaam sidaa awgeed waxaan rabnaa inaan niraahno wax amara oo jubbaland leedahay oo ka shaqaynahayo gobolka geda ma jiraan jubbaland markaan leeyahay waa madaxweynaha cusub is doortay isagaa madaxweyne noo ahaa mar hadduu sharci darre yahay dib isu doortay oo cidina uusan ka talagelin isagaa dhihi jiray baldawaar buu inta teguu shaar isle shaar isla ekeeyuu tashay marka mid isla ekeeyo hadda tashay waxaan waxaan rabnaa inaan sheegno inaan shaatigaas agtayada lagu xiran doonin haddii ilaa yidhaahdo maalintii shalay oo siniin ah ay ahayd markii doorasho horey loo sii saadaaliyey oo ka dhacday howl si weyn loo ilaaliyo oo ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose taas oo ku guulaystay axmed madoobe doorashada ayaa waxaa gebi ahaanba kasoo horjeeda dowladda federaalka kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay weeraro afkaa ku qaadayay maamulka jubbaland gaar ahaan axmed madoobe axmed madoobe ayaa markii la doortay weerar u muuqday mid rogaal celis ah ku qaaday dowladda federaalka gaar ahaan xamse cabdibarre iyo xasan sheekh maxamuud oo ah kuwa horboodaya ololaha siyaasadeed ee looga soo horjeedo axmed madoobe warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qaar ka mid ah culummada magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrimo ka hor imaanaya shareecada islaamka oo waayihii u dambeysay kusoo badanayay magaalada farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya
iyadoo waayadii ugu dambeeyey ay xergaha goosteen fisqiga iyo xumaanta ka socota goobaha ay maamulaan dowladda federaalka iyo maamulada kale ee ka jira dalka ayaa culimmada ku sugan muqdisho ka hadashay arrimo ka hor imaanaya shareecada islaamka oo ku soo badanayay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa dhowaan warbaahinta la hadlay qaar ka mid a culimmada waxa ay tilmaameen in dhaqanada xunxun ee ku soo kordhay muqdisho ay ka mid tahay in mootada labalugoolleyda ay isla raacaan laba qof oo rag iyo dumar kale ah taas oo ka mid ah waxyaabaha lagu fasahadinayo bulshada haddaba waa kan mid ka mid ah culimmada oo tilmaamaya arrimahaasi
waxaa ka mid ah mootada gabadha iyo wiilku ay isla saaran yihiin ee maalmahan baraha bulshada aad ka arkayseen ee gabarh iyo wiil ajnebi ah intay mooto isla fuulaan labalugooley ah sidaa ay iskugu dheggan yihiin dhaqankaasi dhaqan aan lahayn maahan dhaqan diinta islaamku ay ogoshahayna ma aha bal hadda waxay keeneen inay iska duubaan kilibyo ayagoo mootadaa saaran oo ku faanahaya una arkaya xadaarad iyo horumar gabarh wiil ajnebiya garbaha ku dheggan oo gadaal ka saara ciyaadan billaah oo wax aad iyo aad looga xishoodo waa dhaqan gaaladu ay taqaano dhaqan muslin ma ahan arrintaas iyada ahna waxay tusinaysaa gabdhaheenni qiimaha badnaa in xishoodkoodii loogu ciyaarayo oo akhlaaqdii laga fasaadinayo waxaa sidoo kale muqdisho ka dhaca isku imaatin munkar ah oo ay ragga iyo dumarka isdhex galaan iyadoo la dhiirigelinayo isku dhex milanka iyo heesaha arrimaha kaloo nagu cusub waxaa ka mid ah degmadan hodan jidka la xiray habeen oo dhan muusig lagu tumahayo ciidamo ay waardiyeynayaan habeenkaasoo dhan waxa weeye fisqigaa lala jahareeyey macaasidaas oo degmadii waxa weeye lagu qabanahayo arrintaa iyada ahna waxa weeyaan waa musiibo kale oo macaasi ah oo lala jaharahayo oo bannaanka lala yimid culimmadu waxay sidoo kale soo hadal qaadeen in munkarkaasi oo socda haddana muqdisho ay ku soo kordheen la dagaalanka shacaa'irta islaamka sida xijaabka iyo indha shareerka oo la sameeyey baro kontarool oo haweenka muslimaadka ah looga qaado niqaabka taasoo ay tilmaameen inay tahay la dagaalanka diinta islaamka waxaa dhinac socday baryahan arrintaa iyada ah ayadoo sidaa munkarka loo faafinayo in lala diriirahayo xijaabkii qayb ka mid ah oo indhashareerkii ah oo jidadkii waxa weeyaan jagbaytiyadii la marahaya meelihii askartu ay joogeen inta la qabto gabadhii laga qaado xataa aan laga yeelahayn inay ku ridato boorsadeeda aan looga kaaftoomahayn inta la baaroo la fiiriyo marag baa mase waa dumar aan looga kaaftoomahayn ee indhashareerka uu yahay taargetka iyo ulajeedka la leeyahay asaga in la ihaanaysto oo inta laga qaado horteeda qashin lagu tuurahayo ama dab la qabadsiinahayo arrintaasina way dhinac socotaa la dagaalanka xijaabka qayb ka mid ah ayadoo fisqiga iyo xumaantaasan dhinac kale ay faafayso arrintaasi waxay ina baraysaa inay mar walba taagan yihiin dad mufsidiin ah oo raba inay arlada ilaahay fasaadiyaan
goobaha ay ka arrimiyaan dowladda federaalka iyo maamulada kale ee ku daaban shisheeyaha ayaa waxaa dhaqan ka ah la dagaalanka astaamaha diimeed sida xidhashada khamiiska cimaamadaha niqaabka iyo xijaabka ayadoo maamulka la baxay jubbaland haweenka ku dhaqan halkaasi uu gebi ahaanba ka mamnuucay qaadashada xijaabka iyo niqaabka
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga wanaga intaa